wasiirka howlaha guud ee maamulka galmudug ayaa maanta dahfura imtixaanaadka naqliga ee ardayda iskuulka degmada ceeldheer ee gobolka galguduud dahfurka imtixaanaadka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada iyo maamulaha iskuulka degmada ceeldheer iyo maamulka degmada ceeldheer maamulaha iskuulka degmada ceeldheer ee gobolka galguduud cabdikariim maxamuud afrax ayaa waxuu ka warbixiyey imtixaanaadka naqliga ee ardayda u fadhiisteen asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu marka hore waxaan halkan kusoo dhaweynaa maamulka degmada gudoomiyaha gudoomiye xigeenada iyo wasiirka howlaha guud iyo guryeynta ee galmudug dhammaan waxaan kusoo dhaweynayaa iskuulka degmada ceeldheer dugsiga hoose dhexe sare ee degmada ceeldheer iskuulka maanta waxaa u socday imtixaankii naqliga ah waxaa ka maqan oo keliya ardayda joogta oo ahayd tiradooda laba boqol iyo wax la jira wax badan ayaa ka maqan waxaa joogan waxaa kaloo waxaa fasaxan fasal dhan oo ah fasalka sideed oo imtixaanka dowladda sugaya laakiin hadda ku maqan waxay aheeday fasax inta kale oo ardada kale way joogaan imtixaankoodii naqliga ayaa maanta u socda oo mar hore maanta u bilowda insha allah tacaala ugu dambeyn wasiirka howlaha guud ee guryeynta galmudug axmed dhiblaawe oo dahfur imtixaanaadka naqliga ee ardayda ayaa waxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu arko arday u fadhiisanayso imtixaanaadka oo wax ku baratay degmada ceeldheer ee gobolka galguduud salaan kadib maanta farxad weyn ayay noo tahay inaan goobjoog u ahaano maanta uu idiin bilaabanayo imtixaanka naqliga ah oo maadadii koowaad aad gasheen maadadii labaadna hadda aad u diyaargaroobaysaan aad iyo aaday noo farxad gelinaysaa magaaladan oo waxbarashadeedii caafimaadkeedii howlaheedii adeegyadeedii bulshada ay socdaan ayaa runtii waxay noo taha farxad magaaladan gaar ahaan dugsigan wuxuu leeyahay taariikh weyn ayuu leeyahay dadka halkan jooga oo aniga aan ka mid ahay waxay ka mid ahaayeen dadka wax ku soo bartay dugsiga hoose dhexuu ahaa jiray halkan dugsiga sare la yidhaahdaa waa runtii meel weyn oo taariikhi ah waaye waa ku faraxsannaha maanta inaan taagannahay raggii wax ku soo bartay ayaa maanta macallimiinka ah oo jooga